xeerada ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ee cadmis iyo qaramada midoobey ee duleedka magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegaya afartan iyo toddoba sano guuradii ka soo wareegatay markii jamhuuriyadda jabuuti ee xornimada ka qaadatay gumaystihii faransiiska sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii munaasabadan waxaa ka qeybgalay gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye taliyaha qeybta afraad ee admis korneel siciid waaberi taliyaha xil walaal koob iyo toban ee ciidamada jabuuti korneel maxamed xasan cabdalla saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda kuwa admis odayaal dhaqameed iyo dhalinyaro taliyaha qeybta afraad ee ciidanka admis korneel siciid waaberi ayaa maalin qaaliya ku tilmaamay maalintii jamhuuriyadda jabuuti ay xornimada ka qaadatay gumaystihii faransiiska afartan iyo toddoba sano ka hor aniga oo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan qaaliga ah ee maanta isku keen keentay wax oo ku beegan toddobi-iyo labaatanka bisha juun oo maanta aanu xusayno oo ka soo wareegtay afartan iyo toddoba sano markii aan iska tuurnay heeryada guumaystaha ee aan ka xorownay ee waddankayga qaaliga ee jamhuuriyadda jabuuti aan hananay xorriyadeedii iyo gobonnimadeedii munaasabadda qaaligaa awgeed waxaa sharaf ii ah halkan inaan ka salaamo marka u horreysa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne alxaaji ismaaciil cumar gelle marka xigta waxaa sharaf ii ah halkan inaan ka salaamo waddanka aan walaalaha nahay marna aan martida u nahay madaxweynaheega excellence madaxweyne xasan sheekh maxamuuda marka xigta halkan waxaan ka salaamayaa wasiirka gaashaandhigga qaranka ee jamhuuriyadda jabuuti excellence xasan cumar maxamed aniga oo marna aanan ilaaweynin halkan waxaan salaan diiran aan uga dirayaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda jabuuti generaal kordarme zakariya sheekh ibraahim waxaa kaloo halkan aan ka salaamayaa labadiisa ku xigeen ha noolaato jamhuuriyadda jabuuti ha noolaado shacabka jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ha noolaadaan dhammaan shacabka soomaaliyeed
gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa hambalyo u diray shacabka iyo dowladda jabuuti isagoo ugu hambaliyey sanad guurada afartan iyo toddobaad ee kasoo wareegatay markii xornimada ay ka qaateen faransiiska
waxaan halkan ka hambalyeynayaa munaasabadda sanad guurada afartan iyo toddobaad ee kasoo wareegtay aas-aaskii xorriyadda dowladda aan walaalaha nahay jabuuti runtii xurriyaddu waa shay yacnaan si dulbeen ah lagu helin xurriyaddu waa shay uu ku baxaa dhiig fara badan xurriyaddu waa shay uu ku baxda waqti fara badan dowleedno u baahan ilaalmo iyo badqab iyo dowlis waxaan aada ugu hambaleynayaa dowladda jabuuti oo maalintii ay xornimada qaadatay iyo maanta intii ka dhexayso ilaashatay nabadgelyadeeda midnimadeeda iyo diirsunaageeda oo aan ku ekaan inay iyada walaashatee saameyn ku yeelatay dowladda soomaaliyeed dhismaheedii iyo yacni maraacishii kala duwaneed ay soo martay aad iyo aad aniga mahadcelinayo waana ku hambalyaynaya waxaan rabaa hambalyada kadib inaan maanta waa maalinta jabuuti keliya maahan waa maalmaha xorriyadda magaalada dowladada oo ah ah dowladda soomaaliyeed iyo dowladda jabuuti waxaan shalay soo marnay lix iyo labaatankii juun waxaan maanta joognaa toddoba iyo labaatankii juun waxaan nagu soo furan kowda meni waxaan waxaan dhihi karnaa waa maalmaha xorriyadda ama isbuuca xorriyadda waxaan si guud ugu hambalyeynaya maalmahaas xorriyadda labada dowladood
magaalooyinka beledweyne buulaburda jallaqsi iyo dhuusamareeb ay ku sugan yihiin ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka admis ayaa inta badan laga xusay sanad guuradii afartan iyo toddobaad ee kasoo wareegatay markii jamhuuriyadda jabuuti ay xornimada ka qaadatay gumaystigai faransiiska